ku yeedhay maanta arrintii shalay ka dhacday golaha wakiilada ee guddigu ka fadhiistay xeer hoosaadkii lagu ansixiyey xeer hoosaad cusub isagoo arrimo qaladaad fara badan ay ku jiraan somaliland saddex iyo labaatan sannadood ayaynu kusoo dhaqmaynaa xeerarka iyo dastuurkeena wayna ku caanamaalnay heer fiicanna waynu ku gaadhnay golaha wakiiladu intii uu jiray wuxuu lahaa shirguddoon buu lahaa dastuurka ayaana tilmaamaya nasiib daro shalay waxaa dhacday shirguddoonkii in la baabi'iyey oo la yidhi guddoomiye keliya ayaa jira labada ku-xigeenna shirguddoonka ka mid maaha dastuurka ayaana qoraya oo haddaan idiin akriyo qodobka labiyo kontonaad wuxuu leeyahay golaha wakiiladu golaha wakiiladu waxay yeelanayaan xoghayn u madax bannaan xogayaha guud oo aan ka tirsanayn golaha wakiilada kana kaalmeeya shirguddoonka golaha howlaha xafiiska dhammaan arrimaha maaliyadda iyo maamulka wuxuuna yeelanayaa ku-xigeen kolka halkaasi waxa weeyaan shirguddoon baa jira talawadaag baynu ku caanamaalnay dastuurkeena talawadaagaasi ayuu ku ku sabaysan yahay qodob kale oo halkana isagana faqradda saddexaad wuxuu leeyahay shaqaalaha kale ee xoghaynta waxaa shaqo gelinaya xoghayaha guud marka uu ka helo ogolaansho shirguddoonka kolkaa xogayaha guudda shirguddoonka oo wada jir ah ama gooni gooni ah ayaa howlgelinaya kii shalay la sameeyey shirguddoon kolkii uu baabi'iyey waxaa la yidhi guddoomiye ayuunbaa jira iyo xogayo guud kolkaa waxay u ekaata sidii maamulkii wasi wasaaradahoo kale ee wasiir iyo agaasimo guud ay xukumayeen ayaa laga dhigo shirguddoonkii ayaa la baabi'iyey taasina waa nasiib daro ka hor imanaysa dastuurka qaladka kale ee dhacay waxa weeyaan xeerkii lasoo bandhigay buuggaa weyn oo lixdan bage ah ilaa dhowr iyo konton ilaa toddobaatan qodob ka kooban ayaa la keenay waxa sharcigu yahay marka la keeno xeer golaha loo keeno ee lasoo badiyo in goluhu ugu yaraan afar iyo labaatan saacadood uu soo akristo kan oo kale iyo kolku sidaa weyn yahay ka badan ayuu yeelanaya waxa kaloo jira waxa weeye xeerkan ku hore ayaa jiray qodob qodob baa loogu codeeyey xildhibaanadu way ka doodaan halkan doodmayna dhixin in yaroo maaragtay isa soo in maaragtay isa soo qajiirsatay ayaa meesha isugu timid guddoomiyuhuna wuu la ogaa marka intii ayaa maaragtay iyadoo aan lagaba fiirsan waxa meesha ku jira ma waafaqsan yahay sharciga ma waafaqsan yahay dastuurka iyadoon laba odhanin ayaa maaragtay waa maxay afar iyo labaatan saacadood inay soo akristaan weeyaan kolkaa buuggaa weyn isla markaaba imikaa la qaybiyey imika ayaa loo codaynaya de wax caqliga kale maaha waa mamnuuc weeyaan in loo codeeyo taas ayaana dhacday haddii sidaa la yidhaahdo dee guddoomiye qubadkiisu inuu waxaan soo akriya bay ahayd oo uuna dabayshaa socoto uuna iska raacin annaga shalay wuxuu nagu yidhi guddoomiyuhu dib baan u dhigayaa waynu ka fiirsanaynaa haddana meeshii waa lasoo dhigay kolkaa aniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad waanu ka baxnay kolkaanu aragnay hee say u socoto ayaanu ka baxnay waxay ahayd wuxuu hadduu maaragtay dastuurka uu jebinayo guddoomiyuhu inuu qabtabay ahayd uu yidhaahdo waxaa gudo ka hor imanaya dastuurka lagama doodi karo lagama hadli karo waa in halkaa lagu joojiyo marka qaladkaasi ayaa dhacay waanan ka xunnahay inuu golaha arrintaasi ay ka dhacdo
haatan goligu baangareeyey mudanaasha intii badnayd ayaa maxay haatan ansixisay labadiinna dibadda lagu sabsanadayn ku tageen idinkoo saad marka cadaysay ka cadaysan oo aan ku qanacsanayn haatan maxay yihiin barsheekniyadoo weliba aan ogeyn in kiis hore maxkamadaas oo guddoomiyahaana aad geysan
horta kani kiiskii hore wuu ka weyn yahay kiiska hore wuxuu ahaa xeer hoosaad la jebiyey iminka xeer hoosaadkii la jebiyey oo idir waa la tuuray xitaa qodobkii horean isku haynay oo ahaa xildhibaanada kolka isbedel lagu sameynayo lama wada bedeli karo isku mar waa laga saaray kan dambe kumaba jirada bedelka haddii la sameynayana waxaa loo madax badheeyey guddoomiyaha keliya meesha shir guddoonka ay ka ahayd kolkaa wixii aanu ka yeeli lahay waanu ka fikirayna weli dacwaddu waa la sugaya weli way laadan tahay waanu ka fikirayna waxaanu ka yeelina